magaceyga umal kheyr xasan suufi aa dhahaa anaka australia waxaa imaanay markaan jiray toban iyo laba sano ka imaanay
kadib waxbarashadaada halkee ka bilowday
ko waxaan ka bilaabay high schoolka ku yaalo eltham high school oo eltham ku yaalo kabacdeen waxaan damcaa inaan barto umalisanimo aan jaamacaddaan galo sanadka aan galay wuxuu ahaa laba kun iyo toban shantii labada kun toban shantii ayaa jaamacadda melbourne ku taalla waxaad ka baratay umulisinimo maxaa maxaa ku jeclaatay umulisinimo inaad barato umulisanimo waxaan ku jeclahay sababtoo ah horta waxaan ka jeclahay waxa waaye markay dadka badanaa ibstaalka ay tagaan waxay badanaan u tagaan ayagoo xanuunsan ama dhib haasto laakiin markay cunuga dhalaayaan markii bis u tagaayaan waa farxad u tagaayaan markaasaan ka helay
waayahay markii jaamacaddaa dhammaysay kadib shaqa ma ku bilowday
markaan jaamacaddaan dhameeyey kabacdeen waxaan apply garaystay graduate program kabacdii waxaan ashqa ka helay ibstaal ku yaalo hadelberg oo dhaho mercy hospital graduate programka saddex boqol qof interview garaysteen soddonna ka qaateen ani oo soddon ka mid ahaa waay isbitaalka aad ka shaqaysay marka isbitaal oo xaafadaha soomaalida ay ku badan yihiin uu ku yaala soo ma ha ha saasaan u baxsadaba hay marka shaqadan aad umulisimada aad ku shaqayso see u aragtaa aadaan u jeclahay inkastay ay tahay shaqo iska dhib badan sababto ah waa labaatan afar saca ma kasta ay saagsan tahay emergency arkaysaa maalin kasto laakiin waxaan saad ugu jecelahay waxa waaye naxariista ilaahay ka arkaysaa qof maantana cunuga riixayso oo ama soo pushkaleynaysa ama dhiig bixayso kabacdeen cunugeeda haddana jecel u qabto waa wax oo mucjiso ah laakiin oo zaaid beautiful ah haddana kaasaan ka helay zaaid intaa umulisinimada ku jirtay maxaa kugu yaabka badnaa maalan maxaad aragtay
i think maxaa kan zaaid dhib aan u arkay saa umlisu ahaay waa muxuu ahaa naagaha oo oo foosha hayso oo covid ka qabaan waa dhib zaaid u arko ahaa sababtoo ah marka qofka ay foolinayso adigaaba adaa dhididaysid kastoo adaa unkutaa aam shaqada isa kulushahay kabacdeen waxaa gashanay p p e-ga gaamkaa gashanay dhididkaagii badanaan dadka la geliyo hoolka qof oo senior ah inuu ahaado waa sababto markaad markii hortii markii qofka foolinayso oo emergency dhaco meelaa riixaysaa dad badanaa kuusoo ordayaan laakiin markii qofka covid ay qabto badanaan orodida kastow way dheer tahay marka umulisada maalan haddaan dhanka soomaalida usoo noqono islaamaha umulaaya nimankooda waa la socdaan soo maha mararka qaar soomaaliya islaanta keligeeda la diri jiray nimanku ma raaci jirin halkan dhaqankaas ka waran maxaa arkaysaa marka labada isla socoto maalan ama soomaali ha noqdaan ama dadka kale ajaanibta wal arrintaas ka waran horta ani horta muhiim waaye qofka ragga inuu arko naag markay foolinayso sababto ah hadday qofka imaatay adoo foolinaysa hadday guriga tagta cunug iska farxayso wuxuu dhah qofka bis waxaan howl easy aha iska dhaha mogtahay laakiin markuu asi qofka arko dhibkay marayso xishmad gooni u lahaana xaaskiisa iyo waalidiinta badanaa nimanka qaarkood iska suuxaan iska jiraa kuwa suuxaan luuqa laska dhiga laakiin most of the time dad oo maxaa lahaa badanaa waxay dhahaan oo hadda waxaan helin new insight aan helin camal hadda naagteeda si ka si gooni hadda aan aan u fiirinaa marka waa inuu ag joogaa oo maaragtay xanuunka la dareemo qasab waay muhiim waay kaas nimanka soomaalida ma sameeyaan qasab bala isgubiyaan waaye way maadaan xisibna waa la soo jiida waa la keenaa meesha
waayahay waxa dhacda mararka qaar marka qofka intay dhali weyso ee foolato haddana qalliin loo gudbiyo maxaa sababa waxyaabahaas oo kale waxa sababa waa badanaan qaybabaa loo kala bixi karaa qaybta koowaad waxay qusaysa waa wadnaha cunuga haddii wadnaha cunuga hoos oo yaalo muhiimadda markaa ibtaalka yimaad waxa waaye inaan baxdid adoo cunugaaga adi cunugaaga safe aad tihiin gurigaad tagtiin so markaa ibtaalka yimaad anka goolkeena saas waaye camal waxaan rajeynana kaas waaye marka haddaan dareemno inuu wadnaha cunug ulkanoo yaalo ama loo oo yahay qofka emergencies loola wadaaya dadaa jiro oo maxaa la tobankay furnaan kanaan laakiin cunuga ma lixi karaan ama cunuga naagoynaa jiro oo tom xataa gaari karin marka dhibaato badanaa kala jirto oo lakala bixi karo inkastoo soomaalida oo qaasa melbourne john waxay aaminsan yihiin naagaha badan in ilmaha lagu qalo wax waxa jira ma ahan badanaa naagaha badanaa ninety percent almost ninety percent soomaaliyeed qaasisan ama naagaha ama afrikaanka normally ku dhalaan ilmaha dhifdhifaa jiro haddee qoftee jirooyin kale ay qabto haddii ayada qof tahay qof xanuunsan ama qof epilepsy qabto oo qalalayso hadday tahay qof oo cunuga ku weyn oo soo bixi karin dhibaato kalea kala jirto marka wax oo hal issue camal qusaysaleh ma ahan wax badan waaye
marka eh, si loo badbaadiyo iyada iyo cunugaba marka waa in qalin la aadaa sax haa Een, ugu dambeyn gabdhaha soomaalida ama ha joogaan soomaaliya ama halkan ha joogaan ee raba inay wax bartaan maxaa kula talin lahayd waxaan ugu tal lahaa inay umlisanimada bartaan sababta ee um, gabdho soomaaliyeed umlisa dhifay ku yihiin inkastoo gabdhaheena kuli nursi waxaasay jecel yihiin inkastoo asin wax fiican uu yahay um, waxaan ku rajeyn lahaa aan aan aan dhiirigelin lahaa ina um, ina umlisanimada bartaan waa waa jecleysahaa um, waa jeclee lahaa inaa walaalahayga soomaaliyed inaan ula shaqeeyo aan- aan isgarab taagano Okay, mahadsanid Ilaa mudan.